bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo joogtaan iyose walba aad noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiga dalsane muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen isniin ay sii baxayso talaadanayso gulayso taariikhduna ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha labiyo tobanaad disembar sanadka laba kun labayo labaatan qodobada barnaamijka wareegga wararka caawa dalsan aad ku maqli doontaan haddii allah boodi leh uu yidhahdo waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shaaciyey xilliga ay dalka dib ugu soo laabanayaan ciidamada tababarka ugu maqan dalka la tiraya waxaan idiin soo gudban doonaa qodobada madaxweynaha u jeediyey oo arrintaas kaga hadlay dowladda soomaaliyana waxay caawa sheegtay in saraakiil ka tirsan al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda ee ku sugan deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe tariska booliska dowlad goboleedka hirshabeellaha ayaa faahfaahin ka bixiyay arrintaas waana aad maqli doontaan dhegeystayaal xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyana waxay sheegayaan in xaalado amniga ka jiraan xarunta uu ku shaqeeyo golaha ee villa hargeysa waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo maanta ka hadlay kulankii xildhibaanada ay ku yeesheen muqdisho qodobada sidoo kale barnaamijka aad caawa ku maqli doontaan haddii allah wadilayd waxaa ka mid noqonaya gole la magacbaxay badbaadada koonfur galbeed oo muqdisho looga dhawaaqay xilli mudaxireedka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigren uu maanta ku eegyahay qodobadaas sidoo kale barnaamijka aad ku maqlaysaan wareegga waxaa ka mid noqonaya ciidanka amniga oo maanta muqdisho ku qabtay rag uweysna oo la sheegay inay dil ka geysteen muqdisho agaasimaha nabad sugidii nisa ee mahad salaadna waxa uu gaaray degmada doolow ee gobolka gado haddaba ujeedka oo halkaas u gaaray ayaanu soo gudbin doonaa faahfaahino dheeraadna waxayna ka soo baxayaan dagaal u dhexeeyey ciidanka dowladda federaalk iyo al-shabaab oo ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka noqonaya khilaaf ka dhex bilowday madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo ururada siyaasadda ee ku jira puntland barnaamijka ayaan kuu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii soo kordhaya barnaamijka wareega caawa waxaad ku maqli doontaan farsamadu waa cabdiwahaab waa mar kale dhegeysana barnaamijka wareega dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen dirirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
war kale habeen wanaagsan ayaan habada kalena dhegeystayaal qodobadii aad ku maqasheen barnaamijka horeega oo faahfaasanayaan haatan idiin soo gudbin doonaa waxaana ugu horeeya madaxweynaha soomaaliga xasan sheekh maxamuud oo shaaciyay xilligan ay dalka dib ugu soo laqanqayaan ciidamada dalka eritrea tababarka uu maqan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la hadlayay jaariyadda soomaaliyeed ee ku nool minnesota ee dalka mareykanka ayaa sheegay goorta ay dib loogu soo celinayo ciidanka soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka dibadda madaxweynaha ayaa sheegay in bishan disembar ee sanadkan si dhammaanay ay intaa uusan dhammaan sanadka lasoo daaburayo ciidamada halkaas ku maqan islamarkaana loo dhammaystiray inta badan tababarkii ay halkaasi ku qaadanayeen islamarkaana waxa uu sheegay in dalka dib loogu soo celin doono bisha socotay ee janaayo waxa uu sheegay inuusan jirin dib u dhac dambe oo ciidamadaas ku imaan doona imaatinkooda waa sida uu sheegay madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu marka hore hadalkiisa een, uu ku bilaabayaa isagoo la hadlaya culimada iyo sidoo kale dadka jaariyadda soomaaliyeed sidoo kalena xasan sheekh ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu een, ugu yaraan laba jeer uu tegay dalka eritrea uu safar ku tegay isagoona halkaas kala hadlay madaxda een, ugu sarreysa dalkaas eritrea sidii ciidamadaas dib loogu soo celin lahaa dhallinyaradan oo tababar ugu maqan dalka eritrea muddo ku dhow afar sano ayaa waxaa aada u yar een, sida la sheegay macluumaadkood in la helo balse waxaa la xaqiijiyey in dhammaan tababaradii halkaas ee ay u tageen inay wada qaateen waxaana la xaqiijiyey in- in dhalinyarada soomaaliyeed ee tababarka dalka eritrea ugu maqnaa ay een, sanadkii laba kun ee, labi- la- waa sanadkii labaatankii een, uu dhammaaday tababarkoodii halkaas markaana ay yihiin kuwa dhammaystiran waxaan idiin soo gudbinaya dhegeystayaal madaxweynaha oo hadlaya waxaana marka hore uu la hadlaya culammada jaariyadda kadibna waxa uu ka hadli doonaa een, arrinta la xiriirta ciidamada eritrea loo qaaday
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلانك قدال مرة بينان قدال أو نغضو موقفك أما أنا كمدحوين أهان أما الدولة أما مدحوينها كأي أي كتاغن تهي نمن كان محوها خوارجتا وحبضنا أن كهضي وحنو ملينا يا أخيارتي أنت إذا بدنا إن أي أي نجيستين أما إن مقلين مركب الدونة كاس إن وقت بدن كله ميو maanta waa maalintiina adikaa iskale waxaas aan sheegaynay oo in badan idaacadaha iyo maxaanku irahdaa meelo badan oo venus la isugu yimiday aan ka sheegnay weli waxaa laga yaabaa inaan sidii sidii la rabay waxyaaba qaarkood inaanu u sheegin ama aqoonteennu ha ka gaabnaato ama uun ha- si uun ha noo dhinac marta waxaan rabaa maanta marka waqtiga adikaa iskale inaa wixii caddaymo ah oo annagu mowqifkan kan wixii aanan mowqif cad markaas ka lahayna talaan talaan dabcan idinka weydiin doonaa oo adinku wixii ay idinla tahay ayaad noo sheegi doontaan laakiin siyaasadda dowladda ee ku wajahan la dagaalanka nimankan khawaarijta ah muxuu ahaaye ma ma ma qarsoona culimmada soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed waxay aad iyo aad muhiim noogu yihiin qoryo soo qaata ee dagaalka frontline maada ma lihin kulligeen qoryo ma wada qaadan karno dagaalkuna wejiyaal kala duwan iyo me- iyo wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo loo galo waataan xalay ka hadlaayay saddexdii tiir oo dagaalkan siyaasadda bolisiga dagaalka hadda aan ku jirna ay ku salaysanta aan ka hadlaayay culimada iyo iyo indheergaradka soomaaliyeed maanisada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan uga baahnaa waxay yihiin fikir war helaa tala hel hore ayay soomaalidu ugu maamaahi jirtay mar alaaliya markaad inaad dhaqaaqda aad rabto intaadan dhaqaaqin oo ficil aadan gelin horta maskaxdaadaa shaqaynaya xagga u dhaqaaqay kuleedaha kadib aad dhaqaaqay waxaa maanta aad loogu baahan yahay oo aan ka culays yarayn ka miisaan yarayn arinta askariga soomaaliyeed ee dhallinyarada ee qiimaha badan ee duruufaha adag ku shaqaynaya ku dhimanaya ku dhaawacmayo waa taladii hagi lahayd askarigaas taladii hagi lahayd dadka siyaasiyiinta ee hogaamiyaasha ah maantana muxuu ahay minnesota intaasaan u joognaa dadka soomaalidu gudahana fursado badan iyo meelo mambacyo badan oo ay arrimahaas ay kaga fikir dhibtaan waa siinay marka khayrta soo dhowaada yaan idinku badinin annaga dalka soomaaliya sidaan xalay sheegay waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed waxa ay leeyihiin oy wada leeyihiin maaha waxay gaargaarka u kala leeyihiin waxa ay wada leeyihiin ayaan rabnaa dowladnimadu mid ilaalinaysa inay noqoto waxa ay wada leeyihiinna ma aha materiaalka iyo sartan wasaarad hebel ay degan tahay iyo keliya ma aha qiyamka iyo maxaanku irahdaa waxa oo dadku ay maskaxdooda iyo qiimahooda iyo karaamadooda iyo ruyal ruyal qabka dhabta ah oo qofku bina- soomaaliga uu leeyahay midka bini'aadamnimada ah kursi dhex- ku- ku- ku- ku dhex jira laakiin soomaali haddaan nahay yuniigaan nahay waa ka duwannahay ummadaha kale adduunka dhaqamadeenna iyo xeerarkeenna iyo habnololeedkeenna iyo wax- fikirkeenna iyo rabitaankee waxbaan leenahay waxaas aan leenahay waaye dowladnimada inay ilaaliso oo ay ugu horayso diinta islaamka oo ay ku xigto afka soomaaliga dhaqanka soomaaliga ee suuban inaan minguurno oo aan ka guurno wixii aan lahayn oo aan meel kale u guurnahay macno badan noo samaymaysa marka dhinacyahaas la aado teknolojiga ee dhaqaalaha aqoonta caafimaadka waxaan mustawa aan joogno inaan ka guurno oo mustawa kale u guurno ummadaha uga daysanno way fiican tahay laakiin caqiidadeenna iyo qiyamkeenna iyo dhaqankeenna soo jireenka ah iyo xeerarka wanwanaagsan aan leenahay inaan xoojinno waayo inaan ka guurno maaha afkeenna afka afku waa hidasidaha waxaas aan sheegayno dhan sida ay ku jirto caqiidada ay ku jirto oo maxaanku irahdaa qiyamka iyo valueska fiican ay ku jiraan oo asluubta iyo maxaanku irahdaa wanaagga uu ku jiro afka waaye haddii aan afka beerdarayno which aan sometime mararka qaarkood aad aan uga niyad jaba markaan arko dhallinyaro soomaaliyeed wax baratay aqoontii ka dhisan laakiin aan afkii uu dhib ku yahay ama aanba qaarkood aan ku hadli karin wax badanaa ka maqan qofkaas waa laga yaabaa inuunu wiilka ama gabadha dhallinyarada iyadu inaanay dareemin ama waalidkii la jooga aanu dareemin oo waalidku uu jeclaan lahaaba inay muxuu ahay luqadaas ajnabida qofka uu ku hadla maya waa dhumaynaa waa salguuraynaa sii jiri mayno afkanaga hadduu dhumo luqadda muhiim jiddan ay noo tahay waxaas aanan dareemayninoo dhan luqadaa wadata- ayaa wadata luqadaa wadata qofnimada qofka soomaaliga ah luqadaa wadato luqadda aan ku dadaalno adduunyada ummadaha waxay gaareen maalan afka cibriga ee maxaa yuda zero asoo dhintay oo almost baaba'ay oo waxba ka jirinaa lasoo nooreeyey waa lasoo dhisay waa lasoo nooreeyey maanta aqoonta technolojiga adduunka ugu sarreeyo yaa lagu bartaa insha allahu tacaala dhallinyarada eritrea jirta mar dhow way imaanayaan bishaan bisha aan ku jirno disembar intayna dhammaanin way soo bilaabanayaan janawarina way soo dhammaystirmi doonaan ilaahay idinkiisa dii alla yidhaah waa diyaar arrintaasi markaan dibudhac dambe ilaahay idinkiis ma rajaynayno wax walba waa waa noo waxaysan yihiin taas waa meeshaasaan uga harayaa atmisaa soo hartay atmis ama Amazon- iyo- iyo amisomtii hore Eh, aad iyo aad ayaan aniga uga mahad celinaynaa muddaynala soo joogeen shan iyo toban sano lix iyo toban sano rag badan iyo gabdho badanaa ku dhintay qiyaas gabadha yugandho degan ee wiilkeedii uu ku dhintay soomaaliya ama saygeedii uu ku dhintay soomaaliya yugandho soomaaliya wax
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaallaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi goor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso saac xeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahintas dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
waagadiisa waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka dalsan idaacaddaasi muqdisho ayuu ka imaan saashan ku dhibicshan magaaltiis markan haddii aanu fiirino dowladda soomaaliya ayaa caawa waxay sheegtay in xubno ka koobnaa afar xubnood uuna hogaaminayay ee sarkaal magaciisa ay ku sheegtay maxamed cali xasan oo loo yaqaanay macalin xudeyfi ay maanta isku soo dhiibeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan dowlad goboleedka shabeelle gaar ahaan kuwa een, ku sugan degmada aadan iyo baalle ee gobolka shabeellaha dhexe qoraal ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in xubnahan ay isku soo dhiibeen ciidamada iyadoona sidoo kale dowladdu ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay sideed ka mid ah een dagaalamayaasha al-shabaab oo isku dayay in ay qarxiyaan dhul howda oo ku yaala gobolka shabeellaha dhexe waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka dowladda dhinaca kale saraakiishan een, xubnaha isu soo dhiibay shabaabka waxaa een, warbaahinta qaran warbaahinta ku hadasha afka dowladda la hadlay taliyaha ciidanka booliska hirshabeelle korneel xasan dhiicisow oo faahfaahin ka bixinaya een sida isku soo dhiibin xubnaha shabaabka
waxaa isoo dhiibay shalay iyo daraad iyo guryahan isoo dhiibayeen waa afar nin oo kulley ragga shaabka ayo dhulkan aan ka xoreynay khawaariijta kamid ahay waxaa ku jira mid damiira waa rag waaweyn ayagu isoo dhiibeen oo qiraana inay shaab ay ahaayeen ee dhulkan ay ka dagaalamayeen laakiin dad qafood oo kale iyaguna waxay ahaayeen dadkan kulley tu- la tuunsanya inay raggaas ay la shaqeeyhaayeen qaarkoodna kulley qoraale laga sameeye laga diyaariyey iyo afartaasna ayagu soo dhiibo oo ciidanka dowladda gacanta hore igu soo geliyo oo shishaada inay yihiin afartaasoo guryaha loogu tego oo lasoo qabta intaba waxaan ku wareejininaba tegida waa dagaalamayan afartan nin ragga dagaalka ku jira xabadda gedaa ay kamid yihiin ayagoo dagaalka ku jira isoo dhiiba markay xabadii aad adkeysa waayeen ayagaa qiraala ayagaa qiraala naftooda ayagaa qiraala qaar amiiraa ku jira waxay ka dagaalamayaan deegaanadan u dhexeeya area aliguud iyo guulale waa jiqdi jaxay oo dunyaan dagaalada ay ka socdeen iyo soqeynta ay ka dhacday eridaasi ka dagaalamayay waxay isu soo dhiibeen deegaanada hadda aan ku sheegayo ay kamid tahay jiqdaas jaxay iyo deegaankan u dhexeeya eriyadaa soomaalida oo dagaalka ka dhacay waayo meesha isoo dhiibeen halaba meelaan kasoo qabanay mid waxaan kasoo qabanay masaajid aliguud meel agteeda mid waxa uu iska soo dhiibo isagana uu iska soo dhiibo meesha la yidhaha jiqda jaxay mid waxa uu iska soo dhiibo meel la yidhaha furqaan taasay iskoo kala dhiibeen maya ragga ay la jireen markii laga awood roonaaday oo dagaalka uu ka dhacay waxna ay dhirteen waxna ay carareen ayay xabado adkaysa waayeen sidaas daraadeed ayay ayagoo si xaday soo dhiibay dadka soo waxay la yidhi annaga waa soo dhiibnaa loola geeyay ciidamada dowladda maya maya waxaa nooga qortaysa waa dogtaaba waxaa qaabisanaya hadda nabadsugidda sida dogtaaba oo sirdoonka ayagaa ninka nabadsugi ka tirsan oo macalimiinta balayraa noo yimiday asagaana ku wareejinay kuwa aan soo qabano tiinsana inay nimankaas ay la shaqeeyayeen iyo kuwa ay soo dhiiba intaba hay-adda shaqoayaa ku wareejiyey maanta hadda kuwa soo dhiibo hadda annagu aan gacanta ku hayna afar qofood waaye kuwa kalena way jiraan oo hore loo bixi lahaa hadda afartaas ayaan gacanta ku haynaa nabadsugidd aan ku wareejina saakay cid baan soo qaba sideed qofood intana waxaan ku wareejina nabadsugidd aan gacanta ku haysaa walaa rabaan inay urtaaba ma jiraan inay soo fakadaan cidda meelaha jirto soo dhiibto mida soo fakatay loo dhiibo inta kaleeto marka ma u malayhay inay meel meel xaydaan ka taayaan way jiraan way jirtaa markii waa ogtaada adigu rag maxaa laga taagan yahay laakiin nin kastaba oo sidoo ku dhuuma karo ku dhuuntay iyaga uun hadda ka cabsaaya ciidamada dowladda ka cabsaaya nimankii hadday kasoo doosteen ka cabsaaya ayagun iyagoo dhibaato intan gaarin hadda gacantayna soo galeen saasay aanu ku wareejinin ma hogaasmeen hogaba soo qaada kara sida ay noo sheegeen قريود وعيدا وحنا وصلت لي وصلت علينا على لعش قريان اللي لسه نقف احنا نقف لما نقف خلنا ماشى قريود وحيد وصلت جاني قاضي استفدت وجرى حتى على ماي حد واه كم انا بدنا هي هي رجع انا صوبني جنب كم ده اخو جرب اه كل صوب ملي كان كم ده ايضا انا على صعبي حتى انا يسوي لي بقيه واخو جرب واحد سوق بنو كنت كما قد ايه انا علي جدودي الدجانه كل كان يعني الدجان كان عند جبنا طفى سوق بنايا دجانات ولا قد شباب ولا قد تجي وعندي كل دين عدوك او in degmadii ka dhimaaday gobolada dhexe oo rumigood dhinacaasi wixii gacanka ay u jeesteen ayagaana loo daba socdaa dhammaan hadda ciidamada inta jooga annaga ciidanka lala jooga hadda saaka waa dhaqaaqeen waxaana lagu jeesan yahay dhinacay aadeen way jiraan way jiraan horena waa loo gaarsiiyey hadda maantana ilaa adeebaa dhulkaasa lasoo gaarsiiyey ilaa gurina waa soo gaareen horena waa loo geysi waa loo gaarsiiyey gargaar hadda noo soo gaari dooya halkaan la yidhaah codkaas waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka hirshabelle xasan dhicis uu faafeen ka bixinayay xubno dowladda shabaab ka tirsan ay sheegtay inay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale maanta waxaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kulan ku yeesheen muqdisho iyagoona ka dooday xero socodka golaha qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo kulankaas maanta ka hadlay ayaa waxa ay walaac ay ka muujiyeen amniga xarunta golaha shacabka xildhibaan maxamed wawad cabdulqaadir oo jeego iyo sidoo kale xildhibaan yaasiin cabdulahi farid oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in la bedelay qaar ka mid ah ciidamadii ilaalinaya xarunta golaha shacabka isla markaana lagu bedelay ciidamo cusub oo uu tilmaamay in ay garanaynin halka laga keenay xildhibaanada sidoo kale waxay tilmaameen in ciidamadan aysan aqoon u lahayn shaqada loo idmado waa sida darka u dhigeen waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay kulankii maanta
waxaanu soo istaagay keliya waxaa la yidhi geed way hoos yaalla guba qof weliba waxa uu garanayo inuu ka hadlo ama uu ka shaqeeyo habboon waxaan rabaa qodobka afaraad iyo shanaad ee xeeroosaadka inkastoo aan si fiican loo fahmin qoraalka iyo warqaduhu siday u qoran yihiin waxaan rabaa habka amniga golaha waa bejka shanaad waay bejka afaraad iyo shanaad waxaan rabaa horta inaan u sheego xildhibaanada golaha shacabka khatarada amni ee dalka oo hadda ku jiro muddona uu ku soo jiray waxaa loo baahan yahay wax waliba dalkan ku cusub in wax laga barto iyadoon wax laga baran in xaaladdaas laga gudbo oo laga aboon yahay waxaan rabaa inaan xildhibaanada u sheego guddiga iyo guddoonkana aan xasuusiyo in baarlamaanka khatarada faraha badan ee jirta iyo in maalin dhowed markii la doodaya anigu waa maqnaa oo waxaan ku maqnahay difaacyada waxaan rabaa inaan inaan inaan sheego eh, siday aniga la tahay in khatarada baarlamaanku inay aada u sarreyso taasoo keenaysa in guddoonka golaha iyo xarunta golaha shacabka dadka laga beddelay iyo dadka la keenay iyo si guudba waxaan is leeyahay baarlamaanku waxa- waxaa si guud ku habboon uun ahaa jiray in dad loo tababaro looguna talagalay inay ilaaliyaan xasaanadda iyo sharaf- sharafta xildhibaanada iyo eh, baarlamaanka loo tababaray si ay ula dhaqmayaan in la keeno xildhibaano kale tan kale haddii ay jiraan xildhibaano eh, laga shakisan yahay iyo hadday jiraan dad wata dad laga shaki karo in sharafta iyo karaamada xildhibaanada eh, loo dilo waa wax laga fiican yahay waxaan u baahannahay in dadka tusaale yar markaa soo qaato annaga xe- gaadiidka aan wadanay iyo ciidankii aan wadanay bannaanka nogala soo reebay waxaa laga yaabaa hub iyo gaadiid gudaha baarlamaanka ku jiro inaan dareemayno eh, inaan khatar ka dareemayno khatartaasoo aan ahayn mid ama qofkaas laga qabi karo mas-uulkaas laakiin khatartii dalkaanu lahaa iyo dadkaanu ay lahaayeen inay soo geli karto si sahlana ku soo geli karto xarunta golaha sidaas awgeed waxaan soo jeedi lahaa in cid kasta ee gudaha xarunta soo gelayso ama cid kasta ee la shaqaynaysa guddoonka iyo xarunta ka shaqaynayso in marka hore lasoo hubiyo oo cid aan laga warqabin inaysan kana shaqayn lanaysan shaqayn een, guddoonka iyo madaxda ugu sarreysa dalka sidaasaan amniguna ku hagaagi karaa annagana ku dareemi karnaa kalsooni sidaas awgeed iyadoo la- iyadoo la fiirinayo qodobka afraad iyo qodobka shanaad ee xoolasaadka intaa dib loogu noqdo oo guddoonka naftigiisa dadka waardeynayo in dib loogu laabto iyaguna ay dib isugu laabtaan xildhibaanaduna waxaan isleeyahay xaqay u leeyihiin in laba boqol todobaatan iyo shan mudane iyo xaruntii golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dadka ka shaqaynayo iyo dadka soo gelaya in la hubiyo way fiican tahay waxaan leeyahay marka khatarada dalka iyo tan golaha shacabkuba aaday u sarreysaa guddiga iyo iyo guddoonku inay dib u eegaan aan u baahannahay assalamu calaykum raxmatullahi wabarakatu horta baarlamaankeena ayaa la xisaabtama guddoonka baarlamaanka laftiisa yaa la xisaabtama meesha ku jirta muddo lix bilooda baynu hadda joognaa waxaa iila muuqataa xildhibaan beerey baa sheegee shaqadii laynoo egmaday inaynu ku khasaaray hal xeer kamaynaan doodin lixdaa bilooda meesha aynu fadhinay ee lacagta taxpayerska ummadda soomaaliyeed xildhibaanadu qaadanayeen maalin kamaynaan doodin marka laga reebo miisaaniyad laynoo keenay laba jeer iyo mid hadda ina hortaalla guddiga adeega baarlamaanku ma samaysta lamana samaynin for reasons aynaan inagu garanayn guddigu waa jiheeyayaashii baarlamaankan habku u shaqayn lahaa horta samayn lahayd nidaamka shaqaalaha hoosaadka baarlamaanka qaabka loo qoro qaabka loo shaqaalaysiiyo iyo sida loo hawlgeliyo midna kale lama soconno amniga baarlamaanka waa ta hadda laga hadlayay dhaqaalaha baarlamaanka laftiisa kama war hayno isticmaalka awoodaha xilalka lafteeda maynaan jeegarayn waxaan anigu aaminsanahay hay-adaha fulinta oo shaqadoodii ku howlan oo ku guda jira oo dagaal khawaariijeed hadda lagu jiro oo sifayntii la dagaalanka argagixisada ay ku jiro haba yaraatee xildhibaanada golaha shacabku waxaynu kaga qayb qaadanay ma jirto marka laga reebo xildhibaano iyagu keligood intay sabaabileen degaankoodii tegey mudanayaal wixii laynoo igmaday waxaan aaminsanahay inaanu ku takrifallay kuna foolgaroonay haddaynu doonin waa hay-addii ugu sarraysay qarankan madaxweynaha kalsoonida innagaa siinay ra-iisul wasaaraha innagaa siinay guddoomiyeyaasha baarlamaanka innagaa siinay awood waxaynu u leenahay inaynu taageerno nidaamka saxda ah ee dubudhiska dowladnimada ummadda soomaaliyeed haddaanu foolgarowno waxba kama duwanaanayno xildhibaanadii inaga horreeyey ee afar iyo labaatanka xeer u gudbiyey baarlamaankana hadda u soo gudbiyey iyagoon wax tallaabaa ka qaaday dukaan markaad furato dukaanku waa production iyo faa'iidaad ka faa'iidaysa horta muxuu yahay outputkeenu bal waynu soo kallahnaaye maxaynu doonaynaa inaynu kusoo kordhino ummadda soomaaliya taasi waxay u baahan tahay jihayn iyo qeexitaan dhaba inaynu inagu gadaal isugu laabanno bal isxisaabino waxaanaynu ka soo doonno baarlamaanka sagaalka subcaanmaan nabaadna inaan soo feedhay oo xildhibaanayna labiyo tobanka duhur guddiga waan u mahadcelinayaa waxaad ogaadeen dadaalkii aan soo geliyeen laakiin markii sharci wax laga bedelayo dhowr noocoo ku yimaadaa dhowr noocoo ku yimaada waxaa weeye in xildhibaano isxilqaama ay xoriyaan in muxuu ahay golaha dhexdiis dood ah ay ka dhalato oo doodaas muxuu ahaa qodobada badelaya ay ka soo baxaan waxaan lehen xeeroosaar xeeroosaarka aan lehen xeeroosaar aad iyo aad labadii baarlamaan oo lasoo dhaafay uu soo shaqaynayeen ayuu ahaa haddii la bedelayo oo qodobo ka mida la bedelayo waa in muxuu ahaa inta qodob oo iska- oo iska kooban yahay laga dooda la yidhaahdaa in qodobka in la bedelaa ay ugu fiican tahay hadda waxaad moodaa qodobo badan oo inay sii joogaan ku habboonay in la bedelayo qodobo aan ku habbooneen ee shaqadii baarlamaanka adkaynaysina ay ay weli ay baaqi kusii yihiin meesha taas waxaa keentay inaan laga doodin oo doodii xeeroosaar qodobadii ka soo baxay ee bedelka u baahnaa in la bedelo ee muxuu ahaa inayna ayna ka dhalan anigu waxay ila tahay gudoomiye horta marka ugu horeysa warqadaha hadda maanta oo gudoomiyaha samida uu noo akriya aan soo akrino ee kadibna doonta laga furo xeeroosaadka qodobo badan oo in laga saaro u baahan oo aan meeshaas ku cadeen ayaa jira ee kuwa ku habboon inay kursi baaqi ahaadaan oo la saaray oo u baahan in muxuu ahay ee meeshoodii ee lagu soo celiyo ayagana way way oo ku jiraan marka doonta oo ugu dambaysa waa inuu noqdaa mid qodob qodob tobankii qodobba laga doodaa kana ku habbooneen inuu meesha kusii jira laga saaray
kii sagaalaad baan ka soo minguurinay wax yar baa laga bedelaa sagaalaadna waxaanu ka keennay axdi qarameedkii baarlamaankii sideedaad markii aan samaynaynay ee guddiga loo diray inkastoo in badan oo dhimato marxuumiinta ay ka mid yihiin oo allah u naxariistee cabdilaahi sheekh ismaaciil uu ka mid ahaa iyo rag badan oo geeriyooday haddana waxaan ka mid ahayn annagu in kuwii dadkii lagu daray ee lagu kabay ee ku cusbaa baarlamaanka sagaalaad baan ahayn waxaa laga soo minguuriyey axdi qarameedkii ee xeeroosaadkii hore ee baarlamaankeenii ku-meelgaarhka sideedaad uu lahaa weliba kii bagaati lagu qoray waxaa markaan qorayna baarlamaanka sagaalaad saxayey oo hortiina ka sheegay habdhowrihii hore ee baarlamaanka xildhibaan cabdilaahi wuxuu naga saxayay cabdilaahi waa akademiyad haddana waan ka codsanaynaa inuu ka saxo af soomaaliga in la saxo oo qodobada lagu qoraya sharciyan markay tahay la saxayo waa xaq diyaarna waxaanu nahay mudane xildhibaan xildhibaanada fikirkooga keena inay ku soo daraan idinkaa waxna ka bedeli kara waxna ku dari kara annagu waxbaan soo jeedinay wixii aan soo jeedinay hortiina yaalan xildhibaano laakiin ha ka dhigina saddex inuu soo maro akhrinta koowaad ta labaad iyo ta saddexaad hindi sharciyeed ma aha waa xeerkii innagu aan isku dhaqaynay soo akhrista wax ku soo dara weliba qof walba xildhibaan kasta ha soo qoro wuxuu ku soo darayo markuu uu uu maxaa male wax ku darayo kiinaa la qaadaa fikirkiinaa lagu soo daraa waxaani kitaab qur-aana maaha waa waxay samaysteen oy ku heshiiyeen xildhibaanadii inagu horreeya tobnaad kii sagaalaad waa wax saa isku daba socda berrina haddii ilaahay yidhaha baarlamaanka labiyo tobnaad uu samaysan doono markaa walaalayaal maadaama wax baday noo yaalaan oo miisaaniyaddii waxa ka hadhay aad ogtihiin doodeeduna ay dheeraan doonto yaan laynooga dhigin laba cisho markay ka soo hadho miisaaniyadda in layna yidhaahdo dalkiibaa dib u dhacaya dadejiya ayadana doodeeday leedahay inaan ka doodnaan xaq u leenahay kanna xaq baanu leenahay waxaan ka codsanayaa guddoonka maaha fadhi gaara kulan gaarana maaha berri ha noo ilaamiyaan inaan nimaadno oo aan shaqayno xildhibaanna cidi noo diidani ma jirto markaan sagaalka nimaadno shanta inaan ka baxno salaada duhur baan tukanaynaa waana ku dhex qadaynaynaa waana ku dhex shaqaynaynaa waana horeyna way u dhici jirtay waxaa laga rabaa guddoonka inay sameeyaan oo ay nagu hogaan inaan nimaadno markay toddoba saac gaadho salaada lanoo fasaxo soo tukanno soona qadayno qada lanoo diyaariyo ilaa shanta iska daaya aan fadhino ilaa caawa haddii ilaahay qadaro iga raalli ahaada walaalayaal intaasaan usoo sare kacay waanan toosin sharcigan innagaa leh waa kaan isku hagaynay eena qabanaya aniga caashikoosay qabanaya haddaan xeeroosaadka ku xadgudbo sagaalka marka loogu qoray inaynu toosno salaada subax baan tukanno ummad muslimaan nahay kuma noqono waynu ducaysanaa sideedda soo quraacda oo nin walba gurigiisa ka soo baxo sagaalkan aan saxeexno waa waajibaadkii aan u idmanay waad ogeydeen xusunduubkii naga dhacayay ilaahay ka cabsada xil baa ina saaran aan gudanna waajibaadkeena xildhibaano halkan aan libaax ku nahay aan u shaqayno dalka waxaan daba socdaa hadalkii ahaa golaha amnigiisa oo laisku halayn karaa xaqiiqdaa la rabaa inaan ka hadalno golaha amnigiisa laiskuma halayn karo because ciidankii loo soo tababaray golaha inuu waardiyeeyo badankood waa laga saaray meesha waxaa ka maqan ciidan tiradooda gaaraya konton iyo abaf oo loogu talagalay inay waardiyaan xildhibaanada xasaanadooda iyo amnigooda oo ku shaqaynayay amniga golaha ciidankaasna waxay u badnaayeen ciidan boliis loo soo tababaray v i b production waxay ahaayeen ciidan yaqaano xasaanadda xildhibaanka yaqaano xildhibaanka wejigiisa ciidan aan aqoonaa la keena meesha qof ay yaqaanin ma jirto meel laga yaqaano ma meel laga keena ma naqaan amniga inay khatar ku yihiin istaafka anigii la socday hadduu ceelgaabta ku soo haro askari aanan aqoon aniga wuxuu yahay aan booliis ahayn military militarigii koofi guduudda aanan ka ka mid ahayn qiyaasta annaga aan qiyaasayno meel laga keena aanan aqoonin ayaa golaha waardiyihiisa maanta faraha ugu jiraa iridda hore golaha markii laga soo galaayo waxaa taagan ciidan aanan aqoon xasaanadda xildhibaanka aanu akrin karin aidikaarka xildhibaanka u wata aanan akrin karin mararka qaar waxaa dhacdo aqoonsigaaga iyo wejigaaga inuu isku fiiriyo haddii suurogali weyse wejigaaina wax ka bedel yihiinna inuu gudaha la soo galo aqoonsiga oo u yimaado askari kale ama qof kale wax aqrin karo uu soo raadiyo marka amnigeena wuxuu ku jiraa khatar waxaan aniga tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa waxaa jira waxyaalo badan oo time and error ah sida mataqaanaa comparison markii la isbarbardhigayo articles qodobada waxaa wanaagsan mar walbaba ama waxaa noo samaysaan laba buug oo buuggaas kii horuu ahaa kanna intaasaan ka bedelana dhah oo wax cad ah oo kanna saan u akhrisano kanna aan u akhrisano ama waxaa noo samaysaan oo qodobada aad ka bedelaysaan iyo waxaa isbarbardhiga iyo kan kii hore iyo kan laga bedelayaba isbarbardhiga oo mataqaanaa faqrad hebel iyo faqrad hebel halisku soo qoro teeda kale waxaa kaloo muhiim ah qofka kale qofka ka qofka soo jeedinaya ee akhrinaaya waxaa u malaynayaa dadku teacher methodology ma aysan soo marin oo koorse la qaato macalinimadaa jirtay macalimiinta qaar halkaan fadhiyo bejaskaa la sheegaa waxaa la yidhaahdaa bej hebel bejka afar labiyo tobanaad bejka soddonaad farqadiisa hebel baa la sheegaa saasoo kale in loo tilmaamana aad iyo aad baan u jeclaan lahaa aad iyo aad aa umahadsan tihiin waa idinkaga mahad celinaya in golahani yahay golihii ugu sarreeyey ee matelayay shacbiga haddana in kulamadiisii qabsoomaan iyo markuu isu yimaado inuu wax la taaban kara qabto aysan meesha ka muuqan waxaan soo joognay maalmo aan ognahay in fadhiyadii qabsoomi waayeen waxaan si saxa la isu dul istaagin ilaa hadda yaa fadhigu ka qabsoomi waayey xildhibaannaa yimid meeshaan soo fadhiistay wakhtigoodii soo huray khatar badan usoo galo o usoo bareeray waa la yimid koramkii ma jiraa la yidhaha la kala tago war maxaan u xisaabtami weynay waa in la keenaa haddii kooramkii uu buuxsami waayey inti timid oo wakhtigooda soo hurtay waa in la sheegaa horta oo fadhiga ugu horreeya la yidhahdaa intaasaa timid si loo ogaado dadkii aan wakhtiga soo hurin ayagoo magaalada joogan ay dhici karta inaysan imaanin walaalayaal xildhibaanada sharafta leh waxaan matalnaa waa shacbiga shacbigeenni xaalad adag uu marayaa duruufo aad iyo aad u adag baa dalkii ka jira dagaalaa socda khawaarijta lagula jiro barakacdaa jira ayagoo intaasoo dhibaataha ay jirto in golihii shacbiga ee ugu shareeyey ugu sarreeyey shacbigana matelayay inuu kulankiisa uusan qabsoomeynin in hadduu isu yimaado wasting time badanaa jira waxaan aaminsannahay walaalayaal inaan isku xisaabino si sax ah imise kulan ayaa baaqatay kulamada baaqdaysa imise xildhibaana meeshaan soo xaadirtay oo u diyaarsanad inay shaqo qabato ta labaad waan codsanaayo haddaan isu nimaado walaalayaal waqtigeeda aan ka faa'iidaysano waxaan codsanaynaa in siddeed saacadood la shaqeeyo in la arko baarlamaanka oo sagaalka isu yimiday oo shanta baxaya in la arko maxaa diiday waxaan maanta aan dib u dhigayno waxaan soo jeedinayaa guddoonkan aan ka codsanaya golaha sharaftal aan ka codsanaya dooddu inay socoto ilaa go'aan laga gaaro inaan xirno maanta xeerhoosaadka inaan go'aan ka qaadano qodob kastana in la dul istaago waqti maxaan u diidaynaa inaan bixino walaalayaal war dalkeenni waa dhibaataa ka jirta dagaal baa socda waxaan u baahannahay ummaddii aan matelaynay mustawihii aan maanta u soo dhaaranay inaan u taagannahan u baahannahay inuu baarlamaanku u muuqdo mid u taagan hadba marxaladda dalku maraayo ka tarjamaaya baahida ay qabaan dadka uu matalaayo waxaan soo jeedinayaa kulamada baarlamaanka in wax laga bedelo hadday noqoto xilliga la imaanayo sida ku qoran xero- heeroosaadka hadda la akhriyey in xilligaas la yimaado sidoo kale in la dhammeeyo ajandayaasha maalintaas la galay
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saaciidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubay duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubay amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubay wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaada
fadhiyada kasii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubay baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubay waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubay v i b medical matrix superform standard dubay sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshadda isbuunyada ee dubay keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama wixfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad dhigataa horarka ma dafee dahabshiil baan ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungoo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqidaayuu sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer ii dahab baa la socdoo si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii kuleelkii siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahabshiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaa xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e
dageystayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka wareega haysla soo gaaray magaalada beerdhaba ee xarunta gobolka baayna waxaa maanta looga dhawaaqay ciidanka badbaadada koonfur galbeed kadib markii maanta kulan magaaladaas looga hadlayay xaalada koonfur galbeed iyo doorashooyinka ku qabsoomay kulanka ayaa waxaa ka hadlay saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin kasoo horjeeda maamulka madaxweyne cabdicasiis raftigran waxayna ku dhawaaqeen in ay doonayaan isbeddel qaar ka mid a saraakiisha ciidamada ee goobta ka hadlay ayaa sheegay inay usoo istaageen badbaadinta koonfur galbeed ayna kasoo horjeedaan muddo koror si ay sheegeen inuu madaxweyne laftigreen uu doonayo
adaan ahaa saraakiishan horta way la reeyay saraakiisha ciidanka badbaadada koonfur galbeed la ree inay saasin ogaadaan ummadda soomaaliyeed horta marka hore saraakiishaas shirkan yoona sakoyan aasaas yo iyo magaag yo la baxeen ujeed yana may wahaa badbaadada dalkan marwalba hooba siyaasad waqtigeela deere way kuweesay arrimo oo markaasi xasilooni dore ah iyo kuwees sanin dhina way fadaanay saraakiishan wayna isku koyna inay arrimoyo haytiyo ku hadalaan si badbaadan dhiida umudan lin badbaadi maamulkan maamulkoo ku horeeyey hooba waqtigii dhammaaday doorashii la galay walma dhina wali yaryaroo dhadhii wali haytay wal oo isku markiiba la dabagoboday wali lanaha madaxweynaha koonfur galbeed oo waqtigii kikakeki waylana mudan madaxweyne saaxiibkaanu eta lanka wayla faday sidii banafnimo doodh gohaas hilna markoo dhammaade lankii hilshay dhammaadoon wayla faday ini sidoo dadka kagana asinyin ama wayla dhibaatanka dhiyaanle wala kuweydi iyo fadaan may waa dastuurka afarsaninka qoran wal isla ogi afartii sano dhammaad walaa afartii sano ka bacdi hoogaa ka roogay dhulkana waa la daleeyey waana waa la dadeganyey waana ilaa dhukudhamada waa la daroogay wali faylaha lanki walnagada ani sharaf i karaami i soomaalinimo i insaagnimo anti iswaal-iyey waa lang maamulo hoob isherkuku degoon oo waqti iyay dhammaadona se soomaalinimo ahatan ambar tartamo waqtigii bahalkii anti antio hata meesha ibka doorto bulshada doorato hooba kale ilaan afarsani waa lahaaye dumbi iyo nay keerba intaasa ka falan hoob dumbe suubiin intaasa ka falan hoob kawar suubiin intaasa ka falan afarsani bulshadan dhan hukumaas ka badan waliba waa dhulku walkii leeyaa haddii shaksi ahaan ada lankiba afarsan dalaahan ka aadan dhabkana walilahadlamari iyo walayhati lahadlamari doona dalkana daleyaa ilaahay oga walilahadlamari dad badanna wasla ogaa jiraan madaxweyne michael lanaa afartii sana koo dhammaatay hatana afar sana kelaad hoola ka doorada walba makugabno laakiin meeli weyla bersi weyla fiiriyaasee waa dowladii dhahla ku diidi dastuurka anka qoranayn ummato dhanna an ogolayn walibaa eedkeelana ani adag ku fiirsata weylana madaxweynaha waqtiga dhammaaday madaxweyne waqtiga leedi leeday adiin araga hayta meel aad wala ku weydii hayta ma oshiini wala weydiisoy meel wal koo jaran wal ku weydii doorasho gal aski akun dhatis wal ka dil noon ma fadaan ina laanga dagaala noon ma fadaan inana na dilo masoo dadkun la dhibaateen ma fadaana
qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkaasi la soo gaaray markan ciidanka booliska dowladda soomaaliya waxay sheegeen in maanta iminarkiin lay gobolka banaadir ay ku qabteen rag hubeysan oo dilka geysta degmadaas sida ay sheegeen saraakiisha amniga degmadaas warbixintan soo socota waxaa ka diyaarisay fadin weyra oo na soo kooreysa saacada ka hor degmada dharkeenley gaar ahaan waaxda koowaad ee dhamiyaasin cartan sida la sheegay kooxo ku hubeysan biskoolada waxay halkaasi ku dileen shaqsi magaciisa lagu sheegay axmed faarax kaariye kana shaqaynaya notaayo ku taalay goobta wararka qaar aan helnay ayaa tilmaamaya in durbadiiba ay meesha ka baxsadeen kooxihii dilka geystay balse waxaa gaaray halkaasi uu dilka ka dhacay hay-adaha ammaanka gaar ahaan taliska booliiska saldhigga galbeed ee dharkeenley iyadoona ciidamada ammaanka ay xireen islamarkiiba halkii uu dilka ka dhacay hase yeeshee taliyaha saldhigga galbeed jimcaale oo mar arrintaasi aan wax ka weydiiyey waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan shaqhsiyaad ay ku tuhunsan yihiin falkaasi dilka ah inay geysteen ha ahaatee baaritaana ayaan ku sameynaynaa ayuu yidhi walaahi dad waa jiraan amnidaadoo dhacaysaa laakiin annagu inta badan dagaalaan kula jirnaa dhab ahaantii dagaalaan kula jirnaa aduguna ad ogtihiin annaguna mar walba waa soo bandhignaa waxa dhacayana dee ilaahay qadartiisina waa ku dhacaan dadaalna waa lasfaray marka waa dhacayaan daqiiqada kahor in wax dhaceen oo haddaba nin odayaha waladii nabadiiskaaba ay dileen iyagana waxaan haynaa nin anugu oyi ka mid yaha aan nagula sheegay laakiin weli aan xaqiijinayno oo ka mid ah raggii falka fuliyana saan rajaynayno inuu ka mid yaha aan rajaynayno dhinaca kale taliska saldhigga booliiska qaybta galbeed kooxo lagu sheegay burcadnimo misena habeenkii iyo maalintii dadka dhaca bulshadana dhibaato xoogan ay ku qabtay ayaa lagu soo bandhigay gudaha saldhigga iyo hubkii ay siteen sidoo kalena mootooyinka ay wax ku dhacayeen oo mootobajaajta ay u badneed isla meesha ayaa lagu soo bandhigay taliska saldhigga ayaa warbaahinta u caddeeyey kooxahani meelo kala duwan in laga soo qabtay weliba falxatooyaha iyaga oo ku jira dhowaana ay maxkamad horgeyn doonaan sida ay sheegeen maalmo ka horna ay kuwa kala geeyeen maamulka degmada dharkeenley ayaa madashaasi ku sugnaa iyo ku-xigeenadiisa mar kale taliyaha saldhigga ayaa sharxaya qaabka ay dadkani ku soo qabteen halkaas waa muddo badanaan ku howlanayn in badanoo ka midana horaan u geyno hadda gaadiidkaasi meesha yaaliya ka mid yihiin oo hore loo geeyey hadda kuwa hadda gacanta lagu hayana habeen saddexaadaan ku soo guulaysanay magaalada muqdisho ka bannaanka meel yidhaho iga dabageeya ayaan ka soo qabanay inteeda badan waxay ahay nimanka saacada kasta iyo habeen kasta tooriya dadka la dhaca oo maalin dadka moobeelada ka dhaca oo aan cidna u aabaynaynin oo haddii aabadu arkaan dowladda arkaanba marka ugu horeysa wax ku bilaabaya tooriyada ku bilaabaya si ay ugu naftooda iyo maalkooda u halis geliyaan marka waa soo aragteen indina ku aragteen insha allahu tacaala ilaa saacadda hadda taaganahana kuwa kale ku daba joogna hadda gaariga hadda qaar ku maqan yahay ayaga ka mid ah oo aan xogtooda meel ku helnay ilaa idinkiisa insha allah waa isku dayaynaa waxaan rajaynaynaa anags inaan erabtiri doono insha allah dee saldhigu moogtahay waa qabte maxkamad loo lageeyaa moogtahay maana saldhigu sudma haysan kari saacad kastaba waxaan soo qaban waxaa la horgeeya maxkamad Eh, inkastoo inta badan dadku ay ka daba tagaan oo meelo badan u maraan ay heshiisya wax ku soo daayaan oo qaarkood hadda aad arkaysaa meesha ku xiran waxaa ku jiran dad aynu ka ku ogen gaar jire ayagoo bannaanka danta ku dhacaan kusoo qaban marka cilada noocaas waa iska jiraan laakiin anagu waa geynaa maxkamadaan geynaa sidii ay eh, ummadda looga qabto gudoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir yuusuf xundubey oo dhankiisa hadlay digniin adag ayuu u diray shakhsiyaad uu ku sheegay inay abuuraan falal amni darro iyo kooxaha burcadda ee dhaca geysata habeenkii iyo maalinkiiba nimanka tuugada ah ee lahaayo waxay iskugu jiraan kuwa ka gacansiinayay dhinaca mootooyinka iyo caddeemihii lagu hayo waa ujeediin Ee, shacabka mootooyinka lahaay waxaan u digaynaa inay ka fiirsadaan dadka mootooyinka u dhiibanayaan caqabadda ugu badan waxay ka imaanee markii lasoo qabto wado wax dhacaaya ee ku dhahaaya waa laysoo kirista xoog waa laygu watay ma ka yeeli doono mooto bajaaj wax lagu dhacaayo oo aan ku soo qabannay fal caddeema lah hadda ciidamadaas sii lahayn anaga nimankaa ujeediin waxay dhibaato ku hayeen degmadan muddo waxay caadaysteen inay moobeelada dhacaan dadka baangadaha ay ku dilaan ay dhibaateeyaan muddaan daba joognay qaybo ka mid a xabsi dhexaad la geeyey ayagana hadda waa haynaa ayagii caddeemahoodii waxaan ka codsan lahayn maxkamadaha sharafta ku leh shaqadoodu ay tahay inay dadkan wax ka qabtaan aysan nagu soo laabanin haddii ay nagu soo laabtaan dibay u bilaabanay haddana waxaan codsan lahayn dadkan macalcaddeemahooda macalmaqaatiyaashooda waxaan geynaynaa maxkamadaha ugu sa- awoodda leh oo taliyaha geynaa inaysan nagu soo noqonin waxaa jiro kuwo kaloo caadaystayaal ah oo maqan oo ku dhuumaalaysanaayo magaalada daafaheeda oo naqaano oon dhehayna hebel iyo hebel iyo hebel ayagana waxaan leenahay ayagana waxaan leenahay waa ku daba jirnaa kama jiifan waa daba joognaa keligooda ma ahan caqabadaha ugu badan ee amni darrada ah ee jiro waxaa ka mid ah niman qowlaysato ah dhismooyinka joojiyo oo aan daba joogno oo la yaqaano hebel iyo hebel iyo hebel aan leenahay oo waarankooda aan haysanno niman caadaystayaal ah ummadda hor istaagay oo ayagana baxsad ah oo waarankooda aan haysanno taliyihii saldhigga iyo hay-adaha amniga ku shaqada degmada dharkiinle taliyaha habeen iyo maalin waa socdaa waa nala rondee waa la soconnaa annaga nafteena kama harno aaday u mahadsan yihiin allaha sharfaan leenahay shacabka degmada dharkiinle aaday u mahadsan yihiin siday ula shaqaynayaan ciidamada iyo maamulkaba faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
isagoo gubi barnaamijka wariga cabdiwaab ayaa farsameynaysan in kulan dambe nabadgelyo